magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa lagu qabtay tobabar ku saabsan digital miidiya qaab isticmaalka baraha bulshada waxaana tobabarka ka faa'iideystay qaar ka mid ah gabdhaha suxufiyiinta ee ka howlgala magaalada tobabarkan oo socon doona muddo shan maalin ah ayaa waxaa soo qabaqaabiyey ururka suxufiyiinta ee sowjar waxaana ka qayb galay furitaankiisa xildhibaano iyo mas-uuliye ka tirsan wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya leyla cadceed cismaan guddoomiyaha ururka suxufiyiinta ee soljar ayaa ka warbixisa muhiimadda tobabarka tobabarkani waxa uu ku saabsanaan doonaa xirfadaha digital media skillska iyo sidoo kale tebinta sheekooyinka tahsoon ee la xiriira haweenka caruurta iyo gabdhaha yaryar iyo tacadiyada qarsoon ee wadanka ka jira ee saameynta ku leh dumarka iyo caruurta iyo gabdhaha yarar inta uu tababarkaa socdo qeyb ayay ka noqon doontaa arrimahaasi xooga aan ku saari doono oo lagu baran doono sida loo tabiyo sheekooyinkaasi iyo sida loo soo saaro sheekooyinka dahsoon adeegsiga digital mediaha iyo skilskiisa oo aad ku baran doontaan xildhibaanad aamina xuseen oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ayaa sheegtay in loo baahnaa kor u qaadidda xirfadda gabdhaha uuna yimid tobabarka xilli loo baahnaa haddaa maagtaan haweenatiin dalbood ku dhisi kartaan tababaro badanaad ka qayb qaadan kartaan wacyigelinta gabdhaha sameeye aad ku naqan kartaan runtii gabdhaha haddii la dhiso dadku waxay dhahaan gabar waxbarata bulsho waxbarata waa afartankiinan haddii kontonkii hore lagu daro haddii kontonkan lagu daro dalka ma ogtihiin inaad sanadka labaatanka markii la gaaro inaad dalka aad gacanta ku dhigi kartaan duun axmed xasan kusimaha agaasimaha guud ee warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in ay soo dhaweynayaan ka wasaarad ahaan ayna tahay in mar walba looga faa'iideeyo gabdhaha suxufiyiinta ah tababarada noocan oo kale ah waxay aad si qurux badan in gabdhuhu dhiiradaan oo ay wax raadsadaan oo ay tababartaan oo ay ka soo baxaan qolka yar ay ku jiraan oo ah aniga gabaran ah waxba layma siina xaqiiqdii leyle iyo tiimkeeda waa ugu mahad celinayaa waxaa ka mid a aamino dadka soo baxay oo waxqabadka fiicanna sameeyey kana mid ah gabdhaha oo wax soo saarkooda iyo hooshooda ee bannaanka taalo wax badanna ka bedashay warbaahinta gacanta loo geliyey habka digital media loo gudbay hadda ma jirto rikoorkii yaraayo annaga aan kusoo shaqey jirnay oo cajaladda lahaa oo warka lagu samey jiray aaday u adkeed xaaladaas laakiin haddeertaan waxaa waay adoo fadhisidaa wax walba qaban kartaa inaa marka ka faa'iidaysataan
ururka suxufiyiinta ee soljar ayaa horey tobabar kor loogu qaadayo aqoonta gabdhaha suxufiyiinta ugu qabatay gobolada dalka